wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabeelle ayaa tobabar u furtay qaar ka mid ah habeenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalada jowhar ujeedka tobabarkan ayaa ah awoodsiinta habeenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada jowhar iyo sidii ugu faa'iidaysan lahaayeen ganacsigooda wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ahna kusimaha wasiirka wasaaradda mudan cumar maxamed cabduleh oo furay tobabarka ayaa kasoo qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tobabarkan waxa ay halkan ka bartaanaha ay ku fuliyaan goobahooda ganacsi
howlaha koowaad waan qaban doona insha allah inaan wasaaradda wax ka bedelna shaqooyin badan aan ka qabana ganacsiga yaryar iyo kuwa waaweyn labada gobolba jowhar iyo beledweyne marka insha allah shirkoonu fureen dhanka kale qaar ka mid ah habeenka ganacsatada ah ee kasoo qaybgalay tobabarka ayaa u mahad celisay wasaaradda ganacsiga maamulka hirshabelle maanta waxaa ka qayb galnay wasaaradda oo ganacsiga ay qabanaysay tobabar oo ku saabsanaay qeybta maalgelinta in badan waxaan rajeynaynaa inay tobabaradan ugu soo daraan aan ka faa'iidno waxyaabaha ganacsiga qeybta financialka sida customer marka oo kuu imaado aad la hadli kartid aad dhigi kartid waxaas waxaas ama aad ka dhaadhici kartid intaa in ka badan waxaan ka rajeynayaa inay tobabarada noo sii badiyaan inaa noo sameeyaa dhiirigelin garabina istaagaa ganacsigana wax nagu siiyaan aadan umaasantii waxaa kaloo meeshaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga oo maanta tababarka weynka noo qabatay haddaysan iyada ahaa lahayn maanta meeshaan maan imaan lahayn waxaan badan ma ka faa'iidi lahayn tobabarkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa loogu gol leeyahay in ay ka faa'iidaystaan habeenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada jowhar